Guddoomiyaha dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Nugaal Cabdulaahi Axmed Cabdi ayaa agab isboortis oo dhammaystiran kala wareegay shirkadda isgaarsiinta Durdur Telecom. Agabkan ayaa loogu talagalay inay ku ciyaaraan ciyaartoyda degmooyinka gobolka Nugaal. Xogayaha xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafe iyo guddoomiyaha dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Nugaal Cabdulaahi Axmed oo ka warbixiyay deeqdan faa'iidada ay leedahay ayaa ka mahadceliyay.
waxaan isugu nimid xalfadan quruxda badan leh inaan qalabkii isboortiska ahaa oo ay ku ciyaaraysay shanta degmo aan kala wareegno Tur- eh, durdur telecom runtii aada iyo aada baa waxaan uga mahad celinaynaa maamulka iyo ma- madaxa marketinka ee saakay qalabkan oo ay kaga qayb qaateen koobka degmooyinka annaga gobol ahaan iyo isboortis ahaanba aada bay noo farxad gelinaysaa Ee, maxaa yeelay kubaddu dhalinyaradu isboortiska ah waa taalentiga ay mataqaana wax kasta kubaddu ay kaga hagi kordho qofka qofka jirkiisa baa ku dhismaya balwadu kaga tegaya taariibtu kaga tegaya haddii dadkii aan la jahayna wax kale ku jawaabayaan marka aada iyo aad baan waxaan uga mahad celinayaa ee, sh- ee, tel- ee, durdur telecom saaka agabkaas oo aan kala wareegnay agabkaasoo ka kooban ee, shanta degmo oo home iyo away dharka ay ku cayaarayso iyo sigisaantooda iyo kubadihii lagu ciyaarayey iyo dhalkii boybooliska oo dhallinyarada kubadda soo qabanaysay iyo dhalkii garsoorayaasha iyo kabayaashoodii agabkaas baan saaka waxaan kala wareegnay durdur telecom maam- ma- maamulka iyo howlwaleedana Ee, gobol ahaana anaguna waxaan usoo dhaweynaynaa mar kasta waxaan rabnaa wixii isboortiska baahidooda iyo agab ee, ag istaagaya oo mar kasta taageero u ah annagana waxay noo yihiin priority oo koowaad bay noo yihiin xafladda ay qalabka ay ku ciyaari doonaan degmooyinka gobolka nugaal ay wareejinayso shirkadda telecom puntland waxaan rajaynayaa een, degmooyinku een, marka degmooyin la qabto waxaa kasoo baxaya jiil cusub oo xirfadooda aada u sarreyso oo mateli doona gobolkooda iyo puntlandba tartamadan la qabanayo oo degmooyinka wax mamnuuc ka ah ciyaartoyda horyaalka kubadda cagta puntland ciyaartay ciyaartooyda dhashay horyaalka kubadda cagta soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan iyo sidoo kale dowlad goboleedyada horyaalkooda kuwa ciyaara ulajeedada looga leeyahna waxa waaye ciyaartooygii ka ciyaara horyaalka puntland ma aha inuu degmooyinku ciyaaro ma aha inuu iskuuladii ciyaaro ma aha inuu xaafadii ciyaaro leefalkiisa aad buu u sarreeyaa degmada waxaa loogu tagay dhalinyarada juniorska inay kusoo baxaan xirfadoodana kusoo bandhigaan laakiin mar kasta haddii qofkii la yaqaana uu ciyaaro cid soo baxaysa ma jirto marka ulajeedada laga leeyahay waxa weeye in fursad la siiyo jiilka cusub oo dahabiga u soo baxaya puntland goboladeeda deeqdan ayaa door ka qaadanayso inay dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ay hami ka yeeshaan ciyaaraha maadaama ay helayaan dhiirigelin